بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة ما يسن فعله لداخل الخلاء عن وقدم بيسي وحن كلها جرني مسألة سدهات أو كتاب وطهارة baabkii saddexaad eh oo ka mid ah abwaabtii kitaabu tahaara gaar ahaan oo baabkaas oo ah fii qadaa'i alxaajati wa adaabiha wuxuu ku sheegay dhowrka masalo oo baabkaasi dhowr masalo oo ah shan shan masalo ayaa ku sheegay waxaan soo qaadanay laba ka mid ah masaa-ishiisii masalada koowaad oo ah alistinjaa walistijmaar oo qiyaamu axadihima maqaam alaakhar iyo istiqbaalu qibla wastidbaariha xaala qadaa'i alxaaja masaladaasoo nooga dambeysay waxaan dhahnay qiblada qaabilitaankeeda iyo dabar eediskeedii inay ku jiraan saddex qowl ma banaana mutlaqan mutlaqan maxaa laga wadaa fi lbunyaani wa fii gayriha iyo waa bannaan tahay mutlaqan fi saxraa wa fi lbunyaan iyo tafsiil oo ah istidbaarkeeda waa bannaan yahay laakiin istiqbaalkeedii ma banaana ah saddexdaasi qool aan sheegnay ayib waxaan ugu xoog badan saddexdaasi qool kan hore mutlaqan waa xaaraam ah iyo kan tafsiilka ah ayaa ugu xoog badan labadaasi qofka kii la raajax noqdo iska qaadan karaa labadaasi sada fiican oo fadl badanna waxaa waaye waa in mutlaqan laga tago waaye ee muxaram waaye culamo farac badan ayaa qabta waxaa ka mid ah sheikhulislaam ibnu taymiya raxmatullahi caleyh wabnu lqayim ayaa ka mid ah washawkani ayaa ka mid ah culmo farac badan ayaa ka mid ah washeikhu lalbani raxmatullahi caleyhi ayaa ka mid ah mutlaqan ma banaana ay odhanayaan asbaabtiina ti aan shalay soo sheegnay qaar ka mid ah ayaa sheegayaan ayib culamada qaar waxay leeyihiin tafsiilkana culmo badan ayaa qabta waxaa ka mid ah alimaamu shaafici alimaamu malik alimaamu albukhaari iyo keyrkood ayana saasay qabaan waxay leeyihiin tafsiilkaasi ee ah la fiirinaya ayay leeyihiin si loo jamciyo labada axaadiis midda tusinayso nebiga xaggiisa ficilka ah iyo mid qolka in la jamciyo icmaalu daliileyn owlaa min ihmaali axadihimaa meesha marayaan aya tafsiilkaasi ayaa ayay leeyihiin labadaasi ay ugu xooga badan haddii min xayu lwarac ay tahayna waxaa fiican min xayu alafdaliya markii la yidhaahdana waa in laga tago dhammaan fi lbunyaan wa fii kayriha in laiska daaya way qaabilitaankeeda iyo istidbaarkeeda kadib wuxuu leeyahay almasalatu athaalitha masalada saddexaad maa kii waaye ayuu ku ayay ku saabsan tahay yusannu ficluhu ficilkiisii la sunaynaayo lidaakhili alkhalaa'i kii musqusha galaayay waxyaabihii inuu sameeyo loo sunaynaayay ayay ku saabsan tahay waay almasalatu athalithatu masalada saddexaad maa kii ayay ku saabsan tahay yusannu ficluhu ficlu maa maaga samayntiisii ba la suneeyey lidaakhili alkhalaa'i waayo musqusha kii galaayay loo suneeyey ayay ku saabsan tahay waay yusannu waxaa loo suneeyey lidaakhili alkhalaa'i musqushi midka galaayo qowlu bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku dhoorsanayaa allaahuma yaa allaha leheyow innii aniga acuudu waxaan magangalayaa bika adiga kaa magangalayaa min alkhubuthi shaydaanka midkiisii oo lab shartiis waa iyo walkhabaa'ithi shaydaanka midkiisii oo dhedeg shartiisii ayaan kaa magangalayaa iga badbaadiya waay saas inuu dhaho ayaa loo suneeyaa wa cinda alintihaa'i kasoo dhammaanshada waqtigeedana wa cinda alintihaa'i yoolkii iyo dhammaadkii waqtigiisina iyo walkhuruuji wa cinda alkhuruuji baxitaankii markii laga soo baxayo waqtigiisii hee ayagana waxaa markaasna waxaa loo sunaynayaa gufraanaka qowlu gufraanaka waay wa cinda alintihaa'i dhammaashadii waqtigeed oo markii xaajadiisii uu dhammaysto ninkii iyo walkhuruuji wa cinda alkhuruuji soo baxitaankii agtiisii markii soo baxo oo ka soo baxo meeshii xaajadu ku gudanayay markaasi waqtigaasina waxaa loo suneeyaa gufraanak ilaahu dembe dhaaf ayaan ku weydiisanayaa inuu yidhaahdo gufraanag ayuu odhanayaa waayahay wataqdiim waxaa iyo wataqdiimu rijlihi lugtiisii inuu soo hormariyo ayaa la sunayaa loo sunaynayaa waa ninkii qofkii xaajada gudanayay nin ama naag ha ahaatee wataqdiimu rijlihi lugtiisii soo horumarinteedii waay lugtaasoo alyusraa bidixda cinda adukhuuli galitaanka agtiisii waay cinda adukhuuli galitaanka agtiisii inta kale daliilkooda waa imaan doonaan laakiin ee lugta bidax in lagu horumarinaayo cinda dukhuul lagu horumarinaayo culimmada qaar waxay soo naqliyeen ijmac suna inay tahay saasi waxaa ka mid ah dadka ijmacaasi soo naqliya alimaamu nawowi raxmat ullaahi caleyh istixbaabu dalika yadullu calaa ijmaaci buu dhahay naqalahu nawowi ee soo naqliyey ijmac ayaa suno oo u daliila inay suno tahay waay walyumnaa iyo wataqdiimu lyumnaa waay midigta soo horumarinteedii ayaa la suneeyaa cinda alkhuruuji baxitaanka agtiisii markii la baxayana ayada naftarkeeda ijmacaasa u daliila imaam nawowi soo naqliyey waayahay inta kale laakiin daliilkooda waa imaan doonaa waanlaa yakshifa waxaa loo sunaynayaa waanlaa yakshifa huwa qofkii inuusan feedin waay cawratahu cawradiisii waay xataa yadnuwa ilaa asigu dhowaado min alardi dhulka xaggiisii waay meeshii ma tagtay karka kor u tuur lama rabo meeshii ma tagtay dharkii kor u tuur lama rabee markii aad fadhiga ugu dhowaato ayaa tartiib tartiibaya karka dharka kor loogu soo qaadayaa tartiib tartiibayaa dharka kor loogu soo qaadayaa ilaa haddii aad doonayso inaad qabaysato waxyaabahaas markaas waa gaarkeed waaya wa an laa yakshifa inuusan feedin waaya qofkii xaj xawratahu cawradiisii xataa yadnuwa ilaa u dhowaado min alardi dhulka xaggiis waay waidaa kaana hadduu ahaaday qofkii fi lfadaa'i bannaan dhexdiisu yustaxabu waxaa loo suneeya lahu qofkaasi alibacaadu fogaasho inuu fogaado dadka ka fogaado ayaa loo sunaynayaa maraha qaar waa masquushi meeshii qoo loo diyaariyey waaye maraha qaarna bannaana dantii kugu soo qabanaysaa meel masquul la gala aysan jirin duur ah adigoo marayso dadkii la socoto ay wax kusoo qabanayaanba see la yeelaa waatana waidaa kaana hadduu uu yahay qofkii shaqsigii fi lfadaa'i meel bannaana dhexdeed yustaxabu lahu waxaa loo suneeyaa alibacaadu fogaasho walistitaaru iyo is-astur waay dadki inuu is-asturo iyo walistitaaru is-astur waay can acyuni nnaasi waay dadki indhahooda isku asturaya walistitaaru iyo is-astur waay can acyuni nnaas xataa laa yuraa waa kanba si loo arkinba xataa laa yuraa si aan loo arkin inuu is-asturo waay oo fogaado dadka u fogaado saasaa la rabaa mooyaane meeshaas ka fadhiiso lama rabo danta badan dadka baadida ee ay samaynayaan meeshana fadhiisana dharkiis ka tuura dantiisiiba ma aha wixii dhan waa loo jeedaa qalabkiiba maba xishoonayn kuwaa soo ma saas wa waadilatu dalika kaas adiladiisii kullihi kulli dalika kaas kulligiis adiladiisii waxaa waaye xadiidu jaabirin waay jaabir ibni cabdillahi xadiidkiisii radia allahu canhuma qaala wuxuu dhahay jaabir kharajnaa waan baxnay maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wacala aalihi wasalama rasuulka alle macihiisa ayaan la baxnay fii safarin safar dhexdiisii waay ayadoo safar loo socdo ayaa nebiga aan raacnay wa kaana rasuulullaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama laa ya'tii mid aan tagaynin albaraaza xaaji gudusho uma tagaynin waay xataa yataqayaba ilaa uu qarsoomo falaa yuraa aan la arkin waay haddii dan soo qabto qadaa'ul xaaje ah nebigu waa tagayay ilaa dadka ka qarsooma waayo saasaa la rabaa xadiidkana waa saxiix xadiidkana waa xadiid saxiix ah sa aad u jeedo raqamkiisiiba aad u jeedoba waay maraajic oo takhriijkiisii takhriijkiisii aad u jeedo iyo dadkii saxiixiyey waayahay waa saxiix xadiidkaas waa ka mid iyo kaas marka haddii xadiidkani muxuu daliil u yahay haddii qofka bannaan uu joogo inuu fogaado is asturo ila dadka iska asturo daliilkeedii waay masaladaas wa xadiidu caliyin ayaa daliil u ah radia allaahu canhu qaala inuu dhahay qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama rasuulka al wuxuu dhahay satru maa bayna aljinni jinka beenkiisii asturkiisii iyo wa cawraati bani aadama bani aadama cawraadkiisii asturkoodu waxaa u dhahay waxaa waaye idaa dakala bani aadamkii markii uu galayo alkhalaa'a an yaquula bismi illaahi inuu yidhaahdo ayaa astur u ah xijaab u ah jinka indhihiisii dadku arkaya asiga sooma asiga laakiin lama arkaayo inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xaydu laa tarawnahum waay asiga dadku waa u jeeda waa arkaya laakiin dadka u arkaynin ma- uma jeedaan marka asturkiisi ilaahay wuxuu xijaab kaaga dhigayaa ee ilaahay isimkiisii mashqusu markii la galaayo ee in magaca ee bis alla magaciisii ha lagu galo waay astura ku yahay waxaa kale suna ah isagana markii dharkaada iska dhigayso sidaadiiba dhar bedelinayso dharkaad iska dhigayso waxaa waay inaad akhrisid waay bismi illahi aad dhahdid dharka markii aad iska dhaqayso oo aad iska dejinayso dharkaadii guriga markii aad tagto dharka aad dhaq- iska dejinayso hee inaad ilaahay magaciisa isku asturtid waay haddii kale asaga ishiisiya kugu dhacaysa ishiisii markii kugu dhacaysana id- ee, dhib kale kuu geysanaya waay waxba isagana naftirkiisii ishiisii waa dadku asiibaysaa jinka sida insiga ishiisii wax u asiibta ayaa ishiisina wax u asiibaysaa alcaynu xaqun waay insi iyo jinna ma kala qaadin nabiga alayhi slat slam waa caam mada kale waa dhacday xilligii nabiga alayhi salatu salaam cunug yar mas gabar yar oo wejigeedii iyo dhib gaaray dhaawac markaas nabiga loo keenay maxaa u arkay maxaa ku dhacay waxaan maxay yihiin ayaan taamisaana lagu arkay uu loo dhahay markaasuu dhahay nabiga alayhi salatu salaam jin ishiisa ku dhacdaye hadda qur-aan ha lagu tufo u dhahay idan waxaa waay dadka asiga naftirkiisii waa cayuumaya waxaa la rabaa marka waxaa badbaado ku noqonaya ilaahay isimkiisii waayo xadiidkani si fiican u dhuuq fiiri marka satru maa bayna aljinni jinki iyo wa cawraati bani aadama aadam cawraadkiisii aadam ilmihiisii awraadkoodii midku u dhexeeya waxaa waaye idaa dakhala bani aadamkii markii uu galo alkhalaa'a an yaquula waa inuu yidhaahdo waaye bismi illaah ilaahay magaciisii ee aan ku dhowrsanay u dhaha waayo xadiidkaas ayaa tusinaya idan bismi illaahi ayaa la yidhaahdaa xadiidkan waa saxiix waa sugan yahay kan xadiidka cali bn abi aalib waa xadiid sugan waa saxiix ah xadiidoo saxiix ah waay kan laakiin basmarada xadiidka anas ibni maalik ku timaaday waa shaad waay taas ma sugna waa daciifa ama xadiidka cali bisinka ku yimaaday waa saxiix wa idan bismi illaahi in la yidhaahdo waa sunno markii la galaayo kadibna ducada kale gadaalka imaanayso la akhrinayo وxadiiث أنسin ayaa daliil wa radي الlaه عanه kana النabiyu nebigu wuxuu ahaa salى الlaهu عalيه وaسلaم إidaa dakla markii uu galaayo alkhalاءa musqusha galaayo waay إidaa dakla bmacnaa إidaa araada dkuula الkhalاء waay idaadana ficilkii maadi markii ay gasho waxay u bedelaysaa macnihiisii istiqbaal masadaatu shardi dhan istiqbaala la yihahda maadiha mudaariciina istiqbaala u siyaadinaysaa maadihiina waxay u bedelaysaa istiqbaala la yihahdaa waayahay idaad iyo adaatu shardanta kalena waa sheegayaan culamadu idan hadda waxaa la wadaa laakiin meesha idaa dakhala alkhalaa musqusha markii la galo ma aha musqusha gudaheedii dikri maya laakiin galitaankeedii markii la doonayo loo loo socdo waay kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama idaa dakhala markii uu galaayo alkhalaa musqusha galaayo qaala mid dhahay ayuu ahaa allaahuma ya allaha lehyow innii acuudu bika aniga waxaan kaa magan galayaa min alkhubuthi shaydaanka midkiisii oo lab shartiis iyo walkhabaa'ithi shaydaanka midkiisii oo dhediga shartiis alkhubuthu waa jamu khabiith waa rija dukuuru shayaatiin way walkhabaa'ithna waa jamu khabiitha waana inaathu ashayaatiin lab i dhediguu leeyahay jinka isagana shayaadiinta lab i dhedigay leedahay way iska dhashaa way cuntaa way cabtaa way kaadisaa way sacrootaa jinka waay intaba nusuusa ku timaaday وxadiiث caiشhaةa ayaa tusinaa daliil u ah radia الlahu canha kana الnabiyu nebigu wuxuu ahaa salى الlahu عalيه wasalam idaa kharaja markii ka soo baxayo min alkhalaa'i musqusha xaggeeda alkhalaa mar waxaa loo isticmaalaan dhahnay waxyaaba soo baxayo marna waxaa loo isticmaala musqushii naftirkeeda idaa kharaja markii ka soo baxayo min alkhalaa'i musqusha xaggeeda qaala mid dhahayo ayuu ahaa gufraanaka ayuu dhihi jiray gufraanaka ayuu dhihi- dhahayo kan ugu saxiixna badan kan way wax dhaamo mala xadiidkan xadiidka caiشha غفرانا ومصدر غفرانك ومصدر واي غفر يغفره غفرانا إيه، اما غفرا غفران وغفرانا ومصدر واي فاعل كي إيه، مف... عامل كي سين ومحذوف اسالك غفرانك واي اسالك اله وحن كو ويديسنا يا غفرانك دم داف واي culamadu waxay ka hadlaan meeshaani gufraanaka in la yidhaahdo cidada ima sababta maxay tahay ay dhaheen culamada qaar waxay dhaheen gufraanaka waxaa loo dhahayaa qofkan xilligaan asaga musqushaani ku dhex jiray waxaa ka aamusnaa ilaahay dikrigiisii maadaama marka intaasi musqusha ku jira ilaahay dikrigiisii ka aamusnaa markii soo baxo wuxuu dhahayaa ilaahu dambi dhaafkaadaan ku weydiisanayaa maadaama intii aan meeshaan ku jiray adiga aan digrigaadii aan akrinaynin ayaa ilaahu dambi dhaaf ku weydiisanaya o odhanayaa ayay dhaheen saasaa laga wadaa loo dhahaa sababta waa saas culamada qaar maya saas maaha qofka meeshaani intii ku xabsinaa musqushaani ku xabsinaa digriga ka aamusnaa sharcigaa u diiday meeshaas inuu digri ku akriyo de wax sharciga u diiday maadana dambi dhaaf inuu galay ka soo qaadaya maya saas maaha ay dhaheen ufraanaka marka waxaa laga wadaa ay dhaheen sababta ay tahay loo dhahayo cilladu ay tahay waa qofkiin qofkan raashinkan ilaahay ayaa siiyey waa cunay ilaahay waa ku caafimaaday haddana waa ka soo saaray waa nafisiday intaas ayaa marka shukriga ilaahay aan ka gaabiyay ilaahu ii dembi dhaaf shukrigaada gaabinta aan ka gaabiya laga wada dhehen sidaasa saxa وحديث ابن عمر أي الدليل رضي الله عنه عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان وحوها إذا أراد مركي ودونايو الحاجة حاجة قدشو laa yarfacu mid aan koryeelaynin rafahu thawbahu dharkiisii dheh xataa yadunuwa ilaa uus u dhowaado min alardi intii dhammaan daliilkooda waa la keenay soo maa ama taqdiim alyusra iyo wa taqdiim alyumna aan soo marnay taqdiim alyusra fi dukhuul wa taqdiim alyumna fi lkhuruuj taas waa soo sheegnay ijmac ayaa soo nawawi soo nagliidhahaynay inta kale daliilkeedana waa kaas almasala raabica masalada afaraad maakii waaye yaxrumu ficluhu samayntiisii xaram ah calaa man qof dushiisii xaramka ah araada doonay doonay dheh qadaa alxaajati xaaji gudashadii waay almasalatu raabica masalada afaraad masale masale uu sheego aada iyo aad ayaa loo casriyey kitaabkani fiqhigiisa culimadan khayr allah siiya oo ku dadaaleen almasalatu raabica masalada afaraad maa kii ayay ku saabsan tahay yaxrumu ficluhu ficlu maa maaga samayntiisii xaaraam ah calaa man qofkiisii xaaraamka ah araada doonayay qadaa alxaajati xaajada gudashadeedii waayo yaxrumu lbawlu waxyaabaha marka xaaraam ahaanaya qofka xaajada gudunaya xaaraamka waa kuwana fiirso si fiican u fiir yaxrumu lbawlu kaadi ayaa xaaraam ah fi lmaai biyo dhexdoodi biyihii dhexdoodi lagu kaadsho biyahaasoo arraakide hee fadhiyo aan soconaynin waayo الراكد واي والراكد وهو الماء هو الساكن الذي لا يجري واي هو الساكن نمبر كهوس بقبنا يوم أفر والراكد هو الساكن وكان دقن الذي كاسو لا يجري عن صعونين لغا وضا marka biyahaasi oo raakidka ah inuu ku kaadsho qofkii waa ka xaaramsan tahay biyahaasi ha badnaadaan ama ha yaraadaan haddii mar baan soconaynin xukunku waa saas culamada qaar waxay dhaheen tafsiilay geliyeene haddii ay yar yihiin ayaa xaaraam ah laakiin haddii ay badan yihiin karaahiye ay leedahay ay dhaheen waayahay laakiin nabiga ma kala qaadin hadday badan yihiin haddii yar yihiin ma dhihin dhammaan waa xaaraam hadday mar baan soconaynin maxaa u daliila lihadiiti jaabirin an nabi sal alay wasalam annahu nebigi naha waa diiday cani lbawli kaadadii xaggeed u diiday oo filmaai biyihii dhexdooda lagu kaadsho biyahaasoo arraakidii oo fadhiyo aan soconaynin waay dadku waa kii muslim soo saaray iyo mid asaga lamid ana bukhaariya soo saaray walaaya midka midda taas waa xaaraam marka almaa raakid in lagu kaadsho waa xaaraam waa ka xaaraam qofkii hadaa haajada gudanaayo waa midda labaadna waa tana walaa yumsiku ma qabanaayo ma qabanaayo kii haajada gudanaayay dakarahu dakarkiisi hee huban tarmeediisii biyamiinihi kuma qabanaayo wa midigtiisii wa goorma laakiin wahuwa walaal waa isagana yabuulu kaadinaayo inuu dhaho ku hagaajiye kaadidan yaa kugu soo laabanine inuu dhaho gacantiisii midigtu ku qabto uma banaan waa xaaraam tan laakiin yaa khaas ku tahay ragga way ama dumarka ee wahood waa diyaar sooma waa dhammaatay walaa yastanji bihaa tan ayaa soo galayaan ayagana tan ee ayaa soo galayaan waay walaa yastanjii kuma istinjoodo qofkii aadjada godanaayay bihaa midigtii kuma istinjoodo waay midigtii he kuma istinjoodo mid hore hata naftarkeeda haddii ay u baahato naagta islaanta inay ku qabato uma banaana waqtul bowl inay ku qabato farjigeeda ama ku taabato uma banaan waa ka xaaraamsantahay istinjadana waa saas caam way labadaba waa soo galayaan maxaa daliil waa لqwلihi nbi hadalkiisii salى الlaه عalيه وaلى aليه وasلم idaa bala axaduكum axadkii markii kaadinaayo falaa yakudana yuusan ku qabanin ku qabanina dakaraw dakarkiisi biyamiinihi walaa yastanji kuma istinjoonaayo biyamiinihi midigtiisi inuu kuma istinjoonaayo bimacnaa nafya kaga cabray laa naafiya kaga cabray haddii laakiin naahi ahaan lahayd ay tan maxaa walaa yastanji soo maa sidaas nah nafyiga kaga cabiray laakiin ayada naftirkeeda nahyi waay obada nafyiga waaba nahyi waa kasii heeldheer yahay soo ma saas wal saxiix hadiis hadii waaya bukhaari muslim ba soo saaray wayaxrumu waxaa ka xaaraamsan calayhi qofkii xaajada gudanayay dushiisii albawlu kaadi ayaa ka xaaraamsan aw ilqaa'idu ama saxra ka xaaraamsan fi ariiqi wadada dhexdeeda inuu ku saxroodo ama ku kaadsho waa ka xaaraamsan tahay wado dhexdeeda waay wado la maraayo hee irmaan ah wado irmaan ah maxaa laga wadaa la maraayo inta badan dadka marayaan waay wado go'day aan ahayn la maraayo dhexdeeda in lagu kaadsho ma lama ogo waa- lama ogolo waa xaaraam oo amase fi dilli hoos ama har dhexdiisii in lagu kaadsho ama lagu saharoodo waa xaaraam laakiin dilkan hooskan la sheegaya hooskee hooskii dadka inta badan ku nasanayaan fadhiisanayaan waaye mooyaane hoos kastoo dhan ma aha haddii aan loo baahnayno duur u yahay maxaa ku diida kaas waxaa diidaya ma laha kan dadka marka inta badan isticmaalayaan waaye wadada dhexdeeda mise meel u dhow ama mees dadku isku imaanayaan oo fadhiisanayaan meelahaas wey, hoosaska ah ama hararka ah oo amase fi lxadaa'iqi xada- xadiiqooyinkii dhexdoodii waay in lagu sahroro jamcu xadiiqatin xadaa'iq waay meelaha hee beeraha yaryar oo loo tagayo dalxiiskii meelahaas fi lxadaa'iqi xada- xadiiqooyinka waay alcaamatiyo guudka ah oo amase taxta shajaratin geed hoosteeda in lagu sahroodo ama lagu kaadiyo xaaram waay shajaradaasoo muthmiratin miro saar soo saaraysa waay miro bixinaysa waay maxaa laga yaabaa mirahaasi in qof u imaado geedaani miraha ka soo hoobtay dhulka ku soo daayay inuu cuno u imaado kadibna hoosteeda haddii lagu saaroodo oo mirihii ku dhahdhaco saaradii meelahaasi qofkan uu naco marka wixii cuni lahaa uu ka tago waxaa laga yaaba inuu gaajaysan yahay naftirkiisii mirayaal loo cunayo way jiraan soo maha ama tafaakihaan inuu cuno waa u bannaan tahay sidaasi ma lama ogolo marka aw amase mawaaridi lmiyaahi meelaha biyaha loo soo ororaayo waayo biyaha mesi markii markii la imaanayo meesha laga soo oror laga cabaayo saaxooyinka iyo dararka iyo meelahaas fi mawaarid fi lmawaari fi fi lmawaaridi waay. fi mawaarid lmiyaah biyaha meelaha laga cabaayo oo markii loo yimaado waay la istaagayo lima sida webiyaalka oo kale inta badan suurtagal tahay lima kid ayaa daliil u ah rawaa wariyey mucaadun radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waala alihi wasalama rasuulka alle wuxuu dhahay ittaquu iska ilaaliya ka dhoorsada waay ittaquu iska ilaaliya almalaacina kuwii wax lacnanaayey kuwii oo wax lacnanaayey iska ilaaliya waay athalaathu oo saddexda ah waay ee athalaatha dheh saddexda ah ittaquu iska ilaaliya almalaacina kuwa wax lacnado iska ilaaliya waay athalaatha saddexda ah saddexdii waxa lacninaysa iska ilaaliya waay waa majaaz caqli ah majaaz waay iyaga wax ma lacnadaan laakiin dadka meeshaasi imaanaya ayaa wax lacnanaaya maxay yihiin saddexdaasi albaraaza xaaji gudasho waayo oo fi lmawaaridi meelaha lasoo arooraayo dhexdooda lagu xaaji guto waa laisku lacnadayaa iska ilaali waayo waa laisku lacnanayaa iska ilaali meel biyo laga cabaayo lasoo aroorayo biyaha laga dhaamisanaayo meel u dhow meelahaasi hee inaad ku sahrooto iska ilaali mase ku kaadaysi waayo haddii kale waa lagu lacnanayaa waxaan yaa sameeyey ilaahay lacnadiisa laha ku ride ay dhahayaan dadka inta badan way lacnanayaan way dhibsanayaan qof muslinga dhibkiisiina ma banaana alal aqal way dhibsanayaan inaad dhibtida muslimiinta lama ogola ka ilaali meeshaasi waay iyo waqaaricata ariiqi wadada dhexdeedii waay wadada ee dhexdeedii waay qaarica aariiq waay alqarca waa wad socodka waay wadada lagu soconaya laga wadaa wadada dhexdeedii ama meel u dhow inaad ku sahrooto iska ilaali waay haddii kale dadka ee waa ku lacnanayaan wadilla iyo hooska waay hooska dadkan fadhiisanayaan ama ku nasanayaanna ee iska ilaali waayo haddii kale waa ku lacnanayaan waaye saddexdaasi waa in la iska ilaali waa saxiix hadiid waaya culamada qaarna waa ay taxsiininayaan sida sheikhu lalbani raxmatullahi calayhi oo kale iyo wali xadiidi abi hurayrata daliil radia allahu canhu ana nabiya nabiy sala allahu alayhi wasalama qaala inuu dhahay ittaquu iska ilaaliya allaacinayni labadii lacanada soo jiidaysay qaaluu waxay dhaheen wama allaacinaani maxay yihiin labada lacanada soo jiidayso yaa rasuula allahi rasuulka ilaahi ow qaala wuxuu dhahay nabiga alladii waa midkii midkii goobad horta waa midkii oo alladii waa midkii waay yatakhallaa ku xaaji gudanaayo fii ariiqi innaasi dadka wadadoodii way waa mid fii ariiqi innaasi markii lagu ariiq haaji guto lacna ay ka imaanayso kow aw fii dillihim ama hooskoodii ama harkoodii in lagu haaji guto waxay soo jiidayaan lacnad waaye waa fii saxiix muslim aa kusugnaybo kamaa yaxrumu sida xaaraam ay u tahay uga tahay calayhi ninkaas xaajada gudanaya dushiisii qiraa'at lqur'aan qur'aan inuu akriyo asagoo xaajadiisa gudanaya oo inuu meesha wax ku xaaji gudanayay qur'aan ku akriyo sida xaaraam ay ugu tahay uma banaana xaaraamu waaya waa xaaraam sida mashhuurka ah mase raajixka waa sidaasi meeshaasi meel ilaahay dikrigiisi iyo akhrisintiisi loogu talagalay maaha markii la galaayay iyo markii laga soo baxa markaas ayaa dikri loo fasaxay qofka laakiin inuu meesha fadhiyo inuu meeshaasi qur'aan kusii akriyo maya maya wayaxrumu waxaa xaaraama calayhi ninkaasi dushiisi ama qofkaas dushiisii shaksigaasoo qadaa'ulxaajada gudanayay samaysanayay alistijmaaru istijmaar ayaa ka xaaraansan birawthi rawth digo inuu ku istinjoodo aw alcadmi laf inuu ku istinjoodo waa soo marnay aw bidacaami raashin inuu ku istinjoodo raashinkaasoo almuxtarami laixtiraamay oo raashin la cunayaa xalaal ah لxadiiثi jaabirin u daliila radي الlahu canهuma naha الnabiyu nabig waa diiday sal اه alيه وslam an yutamasaxa in laiskaga masaxo bicadmin laf waxa laiskaga masao laiskaga tirtiro waay an yutamasaxa in laiskaga masaxo bicadmin laf aw amase bibacrin digo in laiskaga masaxo nebiga waa diiday waa hadiidka saxiix imaam muslim uu soo saaray idan laf ma banaana raashin ma banaana dego ma banaana dhammaantoodii in lagu ixtiraamo lagu sameeyo istinje lagu sameeyo wax liskaga najaasta liskaga zuuliyo ma banaana ma banaana raashinkani waa ilaahay nimcadiisii waa nimco ilaahay ku siiyey waay in nimcada ilaahay ku siiyo cunitaan looga talagalay aad oo isticmaashid najaaska zuulinteeda waa nicmatulkufri waay kufrida ilaahay ku nicmada ilaahay ku siiyey lagu kufriya noqonaysa kufran duuna waaga wayaxrumu qadaau lxaaja xaaja gudashidii waa xaram bayna qubuuri lmuslimiina muslimiinta qubuurtoodii dhaxdoodii in lagu xaaji guto waa xaaram ma banaana qaala nabiyu wuxuu dhahy sala allahu aleyh waala alihi wasalam laa ubaalii uma aabiyeelaayo anigu awsatu lqubuuri laa ubaalii uma aabiyeelaayo awsata alqubuuri dheh qubuurta dhexdeeda qadaytu inaan ku guto xaajatii xaajaday ow amase wasata suuqi suuqa dhexdiisa in xaaja ku guto hee marna uma aamiy uma aabiyeelayo maxaa laga wadaa sida markii haddii aan ku xaaji gudanayo qubuurta dhexdoodii waxay la mid tahay anigoo ku xaaji gutay suuqii dhexdiisi waay qof weyn garkiisii halkaas la eg yahay suuqii dhacdiisii uu fadhiistay karka iska tuuray saaru fadhiistay hee maxaase la dhaha waa waalin yahay soo maha haddii qubuurta muslimiinta dhexdoodii u fadhiistana hee waa waalin yahay ka soo qaad waay ma banaan waay xaaraam waay inaad dhibtid lama ogola qabriga muslimiinta qubuurta in hee lagu istaago ayaa la diiday in la ursiyo marka xaggay joogtaan waa ka daran tahay lama ogola waa dhibsanayaan lama ogola muslimiinta qubuurtoodii hee waa guryaashoodii soo maa waa buyuuddoodii waay xaafadoodii waay gurigoodii waay adiga gurigaada in lagu saxdo lagu saxrado ma jeceshahay maya ayagana saasi waay xirmada saasa u leeyihiin sidaasi waa marka laa ubaali uma aabiyeelaayo awsadan suuq qubuuri qubuurta dhexdeeda inaan qadaytu xaajatii ku guto aw wasata suuqi waay isku mid waay wax isdhaaman ma laha eede dadka dhexdiisii in aa ayagoo ku fiirinayan lagu dhex xaaji guto ma banaan waa xaaraan soo maha cawrad in la asturo waa wajib soo maa xaaraam haddii qubuurta dhexdoodana waa saas way xaaraam waaye xadiidkuna saxiix waay waa xadiid saxiix oo sugan yahay idan waa la iska ilaalina ayada almasalatu alkhaamisa waa ku darayna waqti waa waa dhiman yahay weli almasalatu alkhaamisatu masalada shanaad maa kii waaye kitaabka waa iska fudus yahay alfaadiisii ibaarooyinkiisii waa dodinayna insha allah soo soo sii dadaala idinka almasalatu alkhaamisatu masalada shanaad maa kii waay ay ku saabsan tahay yukrahu ficluhu samayntiisii la kahanaayo la karaahiyeystay lilmutakhalii midka xaaji gudanayay loo karaahiyeystay waay almasalatu alkhaamisa masalada shanaad maakii ayay ku saabsan tahay yukrahu ficluhu ficlu maa maaga samayntiisii loo karaahiyeystay lilmutakhalii midka xaaji gudanaya waay yukrahu waxaa la karaahiyaystaa xaala qadaa ilxaajati xaajo gudashida waqtigeeda istiqbaalu mahabi riixi dabaasha meesha ka imaanayso ee in loo xaajo guto waay in la gaabilo istiqbaalu mahabi riixi dabaasha meesha ka dhawanayso oo ka imaanayso xaggeeda in la qaabilo waa karaahiyo bilaa xaa'ilin teed la-aan maxaa laga absanaa haddii dabaal daran ay jirto meeshii dabaasha ka imaanaysa aad qaabisho kaadadii meeshaad u tuurto waa kaa hor imaanaya kaadadiisa waa soo celinaysaa xaggee ku soo celinaysaa adiga way eber way marka waa nijaasoobaysaa waay marka waa la iska ilaalina waay lianlaa yartad lianlaa yartadda albowl boolka si uusan u soo laabanin ilayka xaggaadi waay oo kana lianlaa yartadda si aysan u soo laabanin albowlu kaadidii ilayka xaggaadi ilayhi ninka xaggiisa waay qofkaasi qaadolxaajiga xaggiisa waay qaadolxaajiga waay wayukrahu lkalaamu kalaamna waa la kahonayaa in qofkii hadda xaajada gudanaayay hee inuu uu hadlo waa makruuh waay ma gaarsiisna xaaraam laakiin e waa karaahiyo leedahay leedahay karaahiyada laakiin waa laba loo kala qaadaya karaahatu tacriim iyo tanziih waay midaani culimadantoodii badan waxay ku xumbaareen tanziih inay tahay xaajo darteed waa u banaan tahay laakiin xaajo la-aan inaad iska hahadishid meeshaasi looma baahna laakiin wixii laga maarmaynin aan laga maarmaynin haddii lagu weydiyo inaad sheegtid waa u banaan tahay taasi liajli xaaja wayukrahu lkalaamu kalaamna waa la kahonaya faqad mara maxaa u tusinaya inuu karaahuyi leeyahay waa kase culamada qaar waxay dheheen waaba xaaraam waa xadiidkan ayagoo ka qaadanayaan qaabka uga qaadanayaan waa sheegi doonaa fiid insha allah faqad mara rajulun nin ayaa soo maray nebiga wanabiyu walaala nabiyu nebigana sal alla alay waslam yabuulo kaadinayo nebiga oo qadaawlxaaji u fadhiyo oo kaadinayo ayaa nin soo maray de meelaha qaar adigoo dadka ka fogaatay duur aaday meeshaas ka fadhiido ayaa meel qof soo maray adigoo aan ogeyn ku dul taagan ya arkaysa soo maha haggee ka soo baxay masqusha fiican marka duurka waa laga fiican yahay adigoo soo dhuumatay oo meel hee duur ah aad timaaday meeshaan wax ma joogaane dhinac geesaha iska fiirisay meeshaan wax ma joogan soo maha fadhiiso aad dhahday aska fadhiisatay ayaa me mid wareegaya isagna duurkaan ka soo baxay waxaad arkaysaa asigoo ku dul istaagan yahay waa dhici kartaa baadidooda inta badan u badan tahay sooma u badan tahay saasaa dhacday nebiga meel duur u tagay ayaa ninkani soo maray asagoo isla aan islahaynin meeshan ayaa qof hadda ka imaanaya waay waaya faqad mara rajulu nina soo maray wanabiyu walhala nabiyu nabigani sal alay slam yabuulu kaadinaayo fasalama huwa rajulkii waa salaamay calayhi nabiga dushiisu salaamay assalaamu calayka yaa rasuul allahi u dhahay falam yarudda calayhi nabiga kama celinin waay falam yarudda nabiga ma celinin calayhi rajulkii dushiisa salaantii kama celinin waay muxuu u celin waaya marka hadii qadawlxaajiya ku sugan yahay soo maa sidaasi waay salaanta qofka muslimka in la salaamo xukunkeeda waa mahay bilowgeeda waa sunno celinteedana radinteedana waajib wey waajiba ka tagay nabiga sooma marka alayh sala slam waajib uguma tagi lahayn hee haddii bannaan tahay celinteedii markii dantiisuu dhammaystay ee cudur daaray markaas u sheegay oo salaantii ka celiyay nabiga alay sala slam idan marka waa laga fiican yahay waa makruuh ayay dhaheen culamada qaarka in kamid jumhuurta saasay leeyihin karaahiyay leedahay laakiin haddii loo baahdo waa kaas baa gaarkeedii waa wayukrahu waa la kahanayaa an yabuula qofkii inuu ku kaadsho fii shaqin dalac waay jeextaan meel jeexan jeex wa jeex ama dalac wa dhulka meelaha qaarkood markii aad tagto waa iska jeexan tahay soo ma god way keligeeda iska jeexan tahay cid jeexday ma laha waa iska jeexan tahay kaasoo kale waxaa layihahdaa shaqa waa jeex meeshii oo duleesho hoosu duleesho keligeeda oo meel kooban ana god way soo ma thuqub bay layidhaha kaasi athuqubu kana waa shaqa jeexitaan waa isku mid wa naxwihi thuqbiga marka soo galay ayagana waay wayukrahu waa la kacanaya an yabuula qofkii inuu ku kaadiyo fii shaqin meel dilacsan iyo wa naxwihi naxwi shaqin meel dilacsan wixii la midka oo thuqbigi ka thuqbi oo kale taasi waa la karaahiyeysanaya maxaa dhahay maxaa u daliil dheh lixadiidi qataadata qataada xadiidkiisa daliil waa can cabdillaahi ibni sarjisa xaggiisa ina ka warinaayo ana nabiya nabiga sala allahu alayhi wasalama nahaa waa diiday an yubaala in lagu kaadsho fi ljuxri godkii dhexdiis waay juxr waa god fi ljuxri godkii dhexdiis waay in lagu kaadsho qiila waxaa la dhahay ligatadata gataada waxaa loo dhahay gataadat ibnu dicaama assadusiyo oo taabicigii sooma famaa baalu juxri juxriga xaalkiis muxuu yahay oo maxaa loo diiday saasaa la weydiiyey famaa baalu aljuxru juxriga xaalkiis muxuu yahay waay qaala gataad wuxuu dhahay yuqaalu waxaa la yidhaahdaa innahaa juxrigaasi masaakinu ljinni jin hee guryaashiisii waay meeshii jinka askunaya oo dega degaaya waaye jinka ee masaakintiisi meelaha isaga degaaya waaye jeexgaasi iyo godkaasi meelahaas ayuu degan yahay de markii meelahaas hadduu degan yahay ma mar waxaa laga yaabaa inaad dhib gaarsiiso ama waxaa laga yaabaa in isaga dhib ku gaarsiiyo ayaa laga yaabaa labadaba marka ma ma banaana inaad dhib gaarsiisan ma banaana in adigina dhib aad ku soo jiidid oo guri dad leeyahay aad ku kaadiso ku saxrooto haddee dulmihay soo maa laakiin adig ma arkaysid oo uma jeedo markaas uma ma ogid sidaa daraaddeed e ayaa loo diiday xadiidkaani waa lasoo khilaafsan yahay xadiidkaani culamada qaar waxay leeyihiin waa xadiid saxiix ah sida takhriijka aad ku arkayso ujeedo culamada qaar waxay leeyihiin waa daciif culamada qaar waxay leeyihiin waa daci- daciif waay alimaam الnawowi raxmat ullahi aleyh xadiidkan markii isaga daciifiyey am wuxuu dhahay e wadacafahu اljumhuur jumhuur jumhuur اlmuxadisiin oo dhanna waa daciifiyey shay buu dhahay wadacafahu الnawawiyu wacazata daciifahu ilى اljumhuur alimaam الnawowi waa daciifiyey markaasaa wuxuu u nisbeeyey tadciifkiisin ila jumhuur اlculamaa idan xadiidku waa he waa xadiid daciif ah xadiidkani waa xadiid oo daciif ah waaye laakiin culimmada qaar ka mid ah waxay soo naqliyaanba inay aan makruuh ay karaahi ay leedahay meeshaasi e ijmac ijmac waay alimaamu nawowi iyo ibnu cabdulhaadi iyo ibnu cabdilhaadi waxay soo naqliyeen in godkaasi iyo jeexaasi e lagu saxaroodo ama lagu kaadsho inay makruuh ay tahay ijmac alculamaa ayay soo noqdeen ijmac alculamaa labadaasi qof imaamu nawowi iyo ibn cabdilhaadi waxay soo noqdeen ijmac alculamaa e calaa istixbaabi tarki lbowli fiih calaa istixbaabi tarki lbowli fiih in laga tago sunonimadeeda ayay soo naqliyeen in laga tago ayaa sunaa markii la yihahda in la sameeyo ayaa makruuh sooma marka sidaasi waaye waxay kale soo naqliyeen culamada qaar ka mid a qisa sacd ibnu ubadata qisadiisii sidii sacd ibnu cubaada ayay soo naqlinayaan inuu ku kaadiyey god markii godku ku kaadiyeyna isla markii hor ka dhintay ayay sheegayaan soo naqlinayaan qiso qisadaasiina waxaa soo naqlinaya ninka la yihahdo cabdirazaaq fii kitaabkihi almusanaf ay ku soo naqlinayaa culamada qaar waxay ku xukumeen mursal waay qisadaasi maraasiil laakiin waa culamaau taariikh agtoodii waa ku caanbaxay mashhuur ku yahay dheheen markii uu dhintay sacd ibnu cubaadata meesha ku dhintay ayaa waxaa la maqlay cod dhahayo naxnu qatalnaa sayid alkhas raji sacd ibna cubaadata waramaynaahu bisahmin bisahmayni falam nukhdi fu'aadahu naxnu anaga yaa qatalnaahu aan dilnay ay dhaheen naxnu qatalnaahu ninkan anagaa dilnay kee way sacd sayid alkhasraj way sayid alkhasraj khasraj siidkeeda anagaa dilnay sacd ibna cubaada ah sacd ibna cubaada waramaynaahu bisahmayni waxaan ku tuurnay laba waran ama laba ga- lama laba fillaar waay falam nuqdi ma aan la lama gefin ma aan gefin fu'aadahu qalbigiisi waay labadii waran aan ku tuurnay waxaan kaga dhufanay wadnaha isla markii horaa ka dhintay ay dheheen culamada qisa- qisadaasiina culamada qaar way sheegayaan godkaasi ayaa sabab u ahaa asiga ku kaadiyay ay dhaheen qodkaasi way yeeraya marka maxaa u ahaa ay dhaheen jin waayo jinna dilay ay dhaheen jin ayaa dilay waayahay qisadaasi waa qisa mashhuura laakiin waa mursal waay mursala waay idan mar walba horta waa in laiska ilaaliya waay meeshaas oo kale in laiska ilaaliya waay in inaad dhib ku gaaro qashan kale kaga soo baxo meeshaasi waxaa laga yaabaa jinkiba maahane godkaasi markii aad dul fadhiisato aad ku kaadiso inuu bahal kaga soo baxoba adigoo meeshaasi saas ku tahayba de bahal haddii hoostaad ka soo baxan ma fadhinaysa adi maya waa cararaysaa nijaastii oo ku gaaraysaa waa qali qaylinaysa waa cararaysaaba haddii kale xayawaan meeshaasi ku jiro dhib u geysanaysaa dilaysaaba haddii god rabto meel adiga keligaada ee ushaada qaado oo meeshaasi qado oo jilciiso meeshaasi ku qaadi haddaad rabto waa soo marnay laakiin god duleela markii hore inaad dul fadhiisatid mayaane waliannahu xadiidkaasi saas markii soo sheegay daliilkiisa iyo cillo kale raba inuu sheego marka xadiidkana xukunkiisa waa ogaatay waa daciif iyo waliannahu shaania laa ya'manu lagama aamin aha an yakuuna inuu ahaado fiihi juxrigaas dhexdiisii xayawaanun xayawaan inuu ahaado oo fa yudii qofkii xayawaankii uu dhibo hi qofkii waayo qofkii inuu dhibo laga yaaba xayawaan ka soo baxo oo ku dhiba naftirkaas aw yakuuna mase inuu ahaado maskanan guri liljinni u noqdo laga laga yaabaa oo fa yudii qofkii dhibo him jin jinkii dhigo waay dhibo waay fa yudiihima jinkii u dhib u geysto saasa laga yaaba marka waayahay wayukrahu alla waxaa la kahanayaa an yadkhula qofkii alkhalaa masqushi inuu galo bishayin shay la galo fiihi shayga dhexdiisa bidikrullaahi ku qoran yahay ilaa lixaajatin mooyaane shay ilaahay dikrigiis ku qoran yahay magac ilaahay ku qoran yahay asagoo wato qofki inuu masqusha la galo hee waa karaahiyo ilaa lixaaja dan haddii jirto mooyaane maxaa yeelay lianna nebiya nebiga sal alay wasalama kaana wuxuu ahaa idaa dakhala alkhalaa'a masqushu markii uu galaayo wadaca waa dejinayay nebiga alayhi salatu salaam khaatamahu khaatamkiisii ayaa dejinayay xadiidkan isagana waa daciif xadiidkan isagana waa daciif waaye laakiin isagana dikriga ilaahay wuxuu u baahan yahay ixtiraam ayuu u baahan yahay in meelahaasi oo kale laga ilaaliya waay ilaa lixaaja tan isaga kasoo reebay waay culamada jumhuurulculamaa'ina saasay qabaan saasay qabaan waay laakiin xadiidku waa daliil daciif waay daciif taqriirkiisi waxyaabahaas waa taqriirkiiska waa ujeeda amaa cinda alxaajati baaha markii ii jirto iyo wadaruurati daruurada falaa basa dhib ma laha waay amaa amaa cinda alxaajati xaajo agteed iyo wadaruurati daruura agteed falaa basa dhib ma laha sadaka alxaajati xaajadoo ka baahdi oo kale way ila dukhuuli qofki inuu la galo ayuu u baahday bilawraaqi warqadihii la galo annaqdiyati lacag loo nisbeeyey allatii taasoo fiiha dhexdeedaba ismullaahi ku qoran yahay lacag oo magac alle ku qoran yahayaa wata ninkaani haddee lacag in banaanka la dhigo mas qof kale loo dhiibto suurtagal ma tahay adigna waa meeshana galayaha ii qabo qof aad taqaano saaxiibka mooyaane haddii kale waa la caraaba yaa lacagtaas lagu aaminaa waayahay way ku qoran tahay lacagta madax qaar inta badan laa ilaha illa allah muxamadu rasul ku qoran lacagta sacuudiga saasa qoran qaarkeed laa ilaha illa allah muxamadu rasul ku qoran ilahay digri sooma marka oo ku yaala ilahay magaciisa ku yaala saas marka hadda daruur ahaan ee haddii lacagta saas ku qoran tahay jabkiisa waa la galaa min baabin daruura way taasi aldaruura tubiix maxduuraad waay fa inahu shaaniya ama qofkii in taraka haddii uu ka tago xaa lacagtii khaarijan banaanka kaga tago kaanad waxay noqonaysaa curdatan bandhig lisar lisariqati way ama lisaraqa haditaan ayaa loo bandhigayba aw nisyaani banaanka haddii uu dhigo in laga hadaya diyaar u tahayba ayaa loo bandhigay ama inuu ilaabayo markii meel kale tago waa lacagtaydii aawe meesha kaga soo tagay meeshan baa musaafur waaya gaarigaa saaran yahay musqulaa soo galay lacagtii meeshaasi ku dhaafay waa soo ilaaway gaarigii raacay galabkii markii la gaaraba lacagtaydii aawe meesha kaga soo tagay dhib soo maha jaabkaada ku jirto ama almusxafu kitaab qur'aanka fainahu musxafkaasi yaxrumu dukuulu ligalitaan ayaa xaaraan ah bihi isaga lala galo musqushi waa xaaraan marna sawaaan kaana daahiran ahaaya aw khafiyan way mid qarsoon ha ahaado ama mid muuqda ha ahaadee marna ma banaanaado kitaab qur'aanka in musqushi lala galo waxaa u dhiibinaysaa saaxiibkaadii ama qofkii banaanka jooga u dhiibinaysaa khiyaar ah kitaab qur'aan qof aad u dhiibtay inuu la hado waa yartahay soo maha waa qiimaynayaa mi qaadaya waa haysanaya isagaas ilaa qof haddii aad qof meeshaasi u dhiibta ad waaysa waa gaarkeedi markaasi meelaad soo dhiganaysa waad ka soo tagaysaa markaasi meel banaanka meelahaasa soo saaranaysa liannahu kalaamu llaahi qur-aanka waa kalaam alleh wa huwa kala kalaamka allena ama qur-aanka ashrafu lkalaami waay kalaamki alleh kalaamkan ugu sharaf badan waay wa dukhuulu lkhalaa'i masqushi in lala galo bihi bihi bikalaami bihi bilqur'aani ama bihi bikalaami illaahi ilaahay kalaamkiisii am bihi bilqur'aani dheh qur-aanka lala galo masqusha fiihi dukuulkaas dhexdiis waxaa ahaaday noocno oo min alihaanati in la ihaanaysto la dulaysto ayaa ka dhalanaysa lalama galaayo marka masqusha waaye albaab araabicu allah subxana wa tacaala